shirkad ka shaqayn doonta nadaafadda iyo bilic soo celinta muqdisho ayaa maanta soo bandhigtay qalab nadaafadeed ka kooban gaadiidka qashinka qaada haamaha qashinka lagu shubo iyo agabyo kale goobta lagu soo bandhigay qalabkaasi waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaa nadaafadda muqdisho ay u idmadeen shirkad lagu magacaabo e c o cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warkan ka soo dira muqdisho elko waa shirkad ka shaqayn doonta nadaafadda iyo bilicsamida magaalada muqdisho iyadoo maanta soo bandhigta qalab nadaafadeed oo ka kooban gaadiidka qashinka qaada haamaha lagu keediya qashinka mootooyin ay saaran yihiin haamo iyo alaabo kale oo loogu talagalay nadaafadda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa xuseen ay ku adkaata maamulkiisa xaqiijinta nadaafadda muqdisho taasi oo keentay inay raadiyaan cid maalgelisa howshan si loo helo magaalo bilicdeedu ay wanaagsan tahay maalintii xilkaan la wareegay muddaya kadib ayaa waxaan dhex marmaray magaalada muqdisho degmooyinka kala duwan waxaan arkay nadaafad darro baasan ee magaalada dhex taal runtii waan qaado waayey dadaal kasta markaan bixinnana waa ka guulayso weynay si dhaqsi ah uga guulayso weynay kadib waxaan ku fikirnay waxaan ku fikirnay markaan la tashaday asxaabtayda in aysan lagama maarmaan tahay in aan u astayno shirkad aan siino shirkaddaasna aan weliba awaamir dusha aan ka dhignay oon dhahnay qalab casri ah ee adduunka la jaan qaadi karo haddii aadan keenaynina idima siinayno muddo dheer kadib waxaan foolinayna muddo sagaal bilood ah ayaan foolinaynay maantana way dhashay alxamdulilah waxaa kaana qaaday muddooyinkaa dambe sidaba uu gabayna ka dhawaajinaayey serviskii ama kambanigii ganacsatadayna soomaaliyeed waxay u noqon jireen berigii hore bur iyo saliid iyo sokor laakiin waxaan leenahay hadda way gudbeen way tallaabsadeen wasiirka maaliyadda soomaaliya maxamed ibraahim fargeeta oo ka hadla goobta shirkadda nadaafadda deegaanka ako ay maanta kusoo bandhigtay qalabka nadaafadeed ayaa xusay in fursad shaqa abuur ay heli doonaan dadka ku dhaqan muqdisho wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey ka guulaysiga nadaafadda muqdisho shirkaddan oo samaynaysaa shaqa abuur baaxad leh oo meeshaan hadda lagu soo bandhigay ilaa iyo saddex boqol iyo ma shaqaale ah taas macnaheedu wuxuu yahay in maaragtay dhaqdhaqaaqa dhaqaale uu wax weyn ka tarayo mashruucani sida maaragtay guddoomiyaha rurta ganacsiga uu sheegayna private sectorka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay ay bilaabeen inay maaragtay usoo jeestaan khidmooyinkii ama adeegii bulshada aasaasiga ahaa oo runtii taabanayay nolosha maaragtay shacabweynaha taabanayay waxa ugu horeyn waxay tahay haddii adeegii la keenay gurigii la keenay macnaheedu waxay tahay in meeshaasi uu ka jiro wax la yidhaahdo itus itaabsii runtii shirkadda waxay ku ammaanan tahay inay keentay qalabkii annaga aan kusoo arki jirnay qurbaha oo westranka isticmaali jireen oo la yaqaano oo maanta runtii la jaan qaadi karo nadaafadda iyo bilicda iyo maaragtay bii-ada ka shaqaynteeda la jaan qaadi karo madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadla baahida loo qabo in wax laga qabto nadaafadda madaxweynaha ayaa xusay in dowladda muddooyinkii dambe adeegyada dadweyne ku wareejinaysa shirkado si gaara loo leeyahay si loola xisaabtamo dowladduna kor kala socoto fulinta howlahaasi sida wasiirku uu u tilmaamay yacni annagu nidaamka dowladnimada cahdigii uu dhammaaday dowla gacan dheer wax walbana dowladdaa qabanaysa la dhihi jiray maanta waxaan rabnaa inaan aada iyo aada loo dhiirigeliyo lahaanshaha gaarka ah oo shirkadaha gaarka ah ay qabtaan adeegyo badan oo shala ay dowladdu ay qaban jirtay waxaa loogu dhiibayna macnaheedu wuxuu yahay sidii dowladdu ay u qaban jirtay si ka qurxoon ka dhib yar ka maslaxad badan inay u qabtaan ayaa la rabaa oo la daba taagnaado oo wax gaara oo qof gaara uu ka fikirayo dantii gaarka aheyd iyo midii guud in laysku xiro oo isku xirmaana la rabaa hawsha la qabanayaayo waa hawl dan guud ah laakiin dan gaara oo dad kale soomaaliyeed ay leeyihiin ayaa ku xiran labadaasoo laysku xiraahay waxaa ka soo baxaya dan aada iyo aada u ballaaran maamulka shirkadda eko ayaa ballan qaaday in qalabka nadaafadeed ay gaarsiin doonaan meel walba oo ka mida magaalada muqdisho iyagoo carabka ku adkeeya siday ugu baahan yihiin garab istaag kaga yimaada bulshada inteeda kale cabdulqaadir okey v o a muqdisho
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a